mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo ku qayb galay munaasabad hadagallan ku jaraay mashruuc lagu hirgeliyay deegaanka kaydara ee gobolka mudug mashruucan oo naskajari ceelal biyooji iyo weliba nalalka iriida ka shaqeeyow ee soolarka iyo way ballanka tiri galay in lanku faa'iideeyay dadka deegaanka munaasabadda wayba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya wayna mashruucan fuliiday dowladda federaalk iyo midooda yurub agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka galmudug yabanka horeynta bacdisalaam runtii waxaa farxad iyo reynreyn noo ah inaan maanta goobjoog ka nahay munaasabadda xargjarka dayactirka loo sameeyey ceelka kaydaro oo runtii ahaa ceelashii ugu muhiimsanaa ee meelaha halbowlaha ku yaallay markii la yimaado ama laga hadlo deegaanada ay ka socoto mashaariicda xasilinta degmadan kaydaro ama deegaanka kaydaro runtii wuxuu ahaa deegaan halbowle ah oo isku xidha dhowr deegaan oo dhowr bilood ka hor aan nal haysan ceelkaana uu ka fadhiyey oo maarata aan dayactir uusan u helin cabashooyin iyo qayldhaan naga soo gaartay deegaankan otomaatikali ama si deg dega waxaa uga soo jawaabay wasaaradda tamarta biyaha maarata galmudug oo kaashanaysa wasaaradaha dhigooda ah ee kala shaqeeya mashaariicda xasilinta runtii dhowr bilood ka hor oo la dhagax dhiga ceelkan waxaan maanta u taagannahay munaasabaddii xariijarka annagoo runtii dadka deegaanka ku wareejinayna intii alla ee shaqo loo qabtay dayactirkan wuxuu ka koobnaa dhowr shaqo oo isugu jira ahaantii taangii maarata biyaha keedinahayey soolarkii soo saarayay biyaha qolalkii waardiyaha matooradii tubooyinka agabkii oo dhan oo maarata waasitooyinka xoolaha maarata ay ka cabayeen kuwii arigu ka cabahayay runtii intaasoo agab ah oo shaqo ahi waxay waaye waxay ku timid iskaashi dowladeed iyo wada shaqayn aan la leenahay hayadaha caalamiga ah oo ay ugu horeysto midowda yurub intaasoo runtii maarata shaqa ahi waxaan rabnaa dadka deegaanku inay ilaaliyaan hantida iyo maarata qarashka iyo lacagta meesha la geliyey runtii waxay ka dhigan tahay wax laydinku ammaanaystay oo dadka u haysaan dadka ceelleyda ama ceelka jooga waxaa la nin reer dhaqdi reer waa yaqaanaa qofkas waxaa rabaa inuu isxilqaan iyo maaragta ku daro iyo maaragta ilaalin dhinaca kale wayba saasaata uu ku hadalay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug wayniyo hadhowaayeena harag jarka haruntuun mashaariicda mashaariicdan kaydara laga fuliyey oo wasaaradda qorshaynta federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha kala duwan oo galmudug ay fuliyaan dhammaan waa ku mahadsan yihiin iyo midowda yurub mashaariicda fuliyaha qandaraas qaataha waa ku mahadsan yihiin dhammaan mashaariicdaas kala duwan oo federaalka iyo galmudug ay fuliyeen waa ku mahadsan yihiin waxtarmaadka markaan u soo dhacno xilliga ceelku ku soo beegmay xilli wakhti abaaraah oo aad loogu baahnaa sanadkan haddaan la helin haddee xoolaha iyo dadka iyo dunyaduba khatar bay geli lahaayeen
waxaan u mahad celinaynaa dhammaan wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta wasaaradda macdanta iyo biyaha galmudug wasaaradda qorshaynta qaranka soomaaliya dhammaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha kala duwan oo mashaariicdan a u-da ka qayb qaatay oo deegaanka kaydare ka fuliyey aad baan ugu mahad celinaynaa nolol magaalada uga horraysay ma jirto layrkan loo sameeyey iyo biyahan waa noloshii koowaad oo bulshada loo sameeyey